daawooyinka iyo raashinka dhiiga haddii bulshada isticmaaliya weliba ku dhalado kore saameyno caafimaad oo ku dhalado karo bulshada dhatiye dhakhaatiirtii anta badan kudigaasa waxyeelada daawooyinka dhiya iyo bahda caafimaad ee bulshada ku ilaali koraan halista ku dhalado kortaa daawooyinka iyo raashinka waqtishoo dhiya waxaana kumid ah dhakhaatiirta goholgalaasa xarumo caafimaad oo kiyaala magaalada dhobleye ku hadaleen saameynta isticmaalka daawooyinka iyo raashinka dhiya magaceega waa doctor shaafi waxaa weeye daawooyinkii iyo cuntooyinka dhaceen waa waxyaalaha ugu badan saameynta dadka u yeelo sababtoo ah waxaa laga yaabaa daawo sanadka hore dhacday oo iskafaalaha ku saaran taasi oo keenaysa dhibaato aada u badan anigu waxaan ugu baaqayaa hadda dhakhaatiirta degmada dhobley iyo bahda ganacsiga kulli waxaan ugu baaqayaa waxyaalaha agabka dhaceen in bulshada laga fogeeyo ayadoo la geenayo meelo cayibano ka fog degmada taasi badbaado u ah bulshada ku nool degmada dhobley aniga magaceyga maxamed cabdullaahi waaye dhicitaanka maxaa waaya macnaha lagala wado daawada way dhacday raashinkii waa dhacay meesha horta markii la yidhaahdaa ereytaanka dhicitaanka waxaa waaya wixii awood ahaa oo horta ku jirta daawada ama raashinka ayaa meesha ka baxaya oo ka nusqaamaya oo nafaqo ahaan laheyd amase daawooyin wax daaweysa ahaan laheyd ayaa agoodeeda horta meesha ka tegaysa daawada waxaa waaya agoodii laheyd ayaa horta meesha ka baxayso saas marka ay dhacday waay oo marka ayada ee cudurkii looga talagalay mid daaweynaysa waxtar u yeelanaysa ma aha balse haba ahaatee waxtar ay yeelatee waxay keenaysaa in saameyn weyn ay qofku ay ku reebto marka hore saad ogtihiin daawada horta waa sun waxa nool ayay dishaa oo cudurka adiga kugu jiro ayay dilaysaa bakteriyada iyo wixii looga talagalay waa wax noolo oo adiga kugu jiro saas aaweedee marka sun ay ku tahay haddii hataa aad ka qaadatid kuuraha lagugu talagalay kuuro ka badan waad ogtahay inaad ku sumoobaysa oo mataqaanaa oy waxyeele kaa soo gaaraysa marka daawooyinka badankoodna ee noloshooda way iska gaaban tahay oo xilliga agoodooda ay jiri karta waa aad ay u gaaban yahay sida kaabsoolada iyo iyo daawooyinka kaloo lamidka eba xilliga noloshooda way iska gaaban tahay haddii marka agooddii wax ku daaweyn laheyd ay ka baxdo sunna ay baheyd markii hore waad garanaysaa waxyeelada ay gaarsiin karta qofka bili aadmiga iyo xoolahaba intaba